ogayaha guud ee xisbiga talada somalilan haya ee kulmiya ayaa maanta ku dhawaaqay in dib loo dhigay muddo aan ilaa hadda la cayimin shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo kowda bisha oo maanta ku beegnayd loo maldanaa ayaa hadalkan kaga dhawaaqay munaasabad qadasharaf ahayd oo maanta loogu qabtay xubnaha golaha dhexe iyo fulinta ee ay soo xuleen shirgudoonkii shirweynaha xisbiga kulmiye ee sideed iyo labaatanki ilaa sagaal iyo labaatankii bishii afraad kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa xogayaha ayaa sheegay in ay ayaa sheegay in go-aankani uu ka dambeeyey iyaga oo tixgelinaya dhexdhexaadinta ay haatan ku howlan yihiin golaha guurtida somalilan oo madaxweynaha somalilanna uu la qaatay in la joojiyo oo la hakiyo shirarka iska soo horjeeda ee ay qabsanayaan labada dhinac waxaana uu ku wargeliyey xogayuhu gooyinkii ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka in aanay fog oo wakhti dhow la qaban doono shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu yidhi xasan madaxweyne ku-xigeenka xubnaha hogaanka xisbiga xubnaha guddiga fulinta xubnaha golaha dhexe xisbiga dhammaantiinba waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan idinka mahadnaqayaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee halkan fadhiya si ay u soo ajiibeen iclaamkii aynu iclaaminay qabsoomidda kalfadhiga koowaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye oo inoogu bidaysnaa maanta oo ah sabtii kowda bisha juun waxaan aada iyo aad idinku hambalyeynayaa si ay usoo buuxiseen rikoord jebiska ah ee u buuxiseen koorabkii iyo goluba maanta aad iyo aad baan dabarka hore idinka mahadnaqayaa waxaan aada ugu sii mahadnaqayaa ergooyinka ka yimid gobolada dalka kuwa ka yimid dabadaha wufuuddii dalka dabadiisa hawlaha ugu maqnaa ee soo gaabiyey safarkoodii markii la iclaamiyey shirka intaa kadib aada anigoo idinku mahadnaqaya waxaan jeclahay inaan halkan idinku wargelino iyagoo uu fadhigeen maanta bilaabmi lahaa kusaad la socotaan golaha guurta jamhuuriyadda somalilan oo ku guda jiray khilaafkii xisbiga kulmiga dhexdiis ka jiray waxa ay codsi soo jeediyeen intii loogu dhigo shirka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud sibayo oo tixgelinaya codsiga golaha guurtida waxa uu soo bandhigay xubnaha hogaanka iyo guddiga fulinta ee xisbiga oo uu weydiistay talana ku soo jeediyey in la tixgeliyo codsigaa guurta intay hawshooda dib u dhiganayaan oo la hakiyo shirkii saa daraadeed hogaanka iyo guddiga fulinta iyagoo tixgelinaya codsigaa guurtiga iyo talada madaxweynaha waxay go'aamiyeen in la hakiyo oo loo joojiyo guurtida muddada ay hawshooda ku jiraan saa daraaddeed waxaan idinku wargelinayaa inaynu muddo kooban dib u dhigna shirkii inta ay guurtii hawshaa ka dhammaysanayso dibna waxaa laydinka soo sheegi doonaa xilliga uu noqon doono waxaan se idinka codsanayaa ma dheeree inaydaan fogaanin